بsم اللh الرحmن الرحيم الحمd لله رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وأصحاaبه أجمعين أmا bعd qال الإmام أbو cبدالرحمن النسائي رحmه الله تعالى bab مخاطبة الإmام رacيته وhو عlى المنبر imaamka khiطaabkiisa raciyatahu raciyadiisa iyo dadka uu maamulo inuu la khitaabo wahuwa cala lmimbari isagoo mimbarka korkiisa saaran wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadahanaa xamaad bnu zaydi can camri bni diinaarin can jaabir bni cabdillaahi qaala bayna annabiyu sala allahu calayhi wasalama yakhdubu xilli nebiga uu akrinayay uu qudbeynayay yowma aljumucati maalin jumco ah id jaa rajulu nin ayaa yimid faqaala lahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga wuxuu ku yidhi ninkaa sallayta ma tukatay qaala laa maya buu yidhi qaala qum istaag buu yidhi farkac rukuuc yacni tuko marka imaamkii oo mimbarka saaran inuu dadka la hadli karo wbihi qaala akhbaranaa mxamed bnu mansuuri qaala xadahanaa sufyaanu huwa bnu cuyaynata qaala xadahanaa abu muusa israa'iilu bnu muusa qaala samictu lxasana yaquulu waa xasanu lbasri samictu abaa bakrata yaquulu abuu bakra oo dhahayaan maqlay buu yidhi laqad ra'aytu rasuula اllahi sal l slama nabigaan arkay cala lmimbari isagoo mimbarka korkiisa fuushan walxasanu macahu xasanna uu la jiro waa xasan bin cali wahuwa yuqabilu cala nnaasi wahuwa yuqbilu cafwan wahuwa yuqbilu cala annaasi isagoo dadka qaabilaya oo dadka xaggooda usii jeedo ayb maratan mar wa calayhi isagana qaabilaya maratan mar nebigaan arkay oo mimbarka fuushan xasanna uu la jiro xasan bin cali wahuwa yuqbilu cala annaasi maratan wa calayhi maratan isagoo dadkana u jeesanaya mar marna isaga u jeesanaya wayaquulu wuxuu dhahayay nebiga ina bnii haadaa sayidun wiilkaygan kan ah waa sayid waa yacnii mid fadligiisa iyo u horeynta uu dadka u horeeyo ay muuqanaysa walacala allaha waxaa laga yaabaa alleh an yuslixa bihi inuu ku heshiisiiyo isaga sababtiisa bayna fi'atayni laba kooxood min almuslimiina muslimiinta ka mid ah cadiimatayni oo waaweyn marka isagoo mimbarka saaranoo khudbaddii fuushan oo khudbaddii akrinayo ayaa xasan soo galay oo marna nebiguna oo marna dadkiibuu fiirinayaa marna isaga yacni dhimrin iyo naxariis iyo jacaylka oo u qabo darteed markaas ayuu wuxuu ku yidhi ina bnii haadaa sayidun dadkiibuu la hadlay marka wiilkaygan waa sayid ilaahayna wuxuu ku heshiisiin doonaa laba kooxood oo muslimiinta ka midoo waaweyn markaas marka wiil yar buu ahay xasan nebigu marka sidaan waxii baa loogu sheegay sidiina way dhacday waa ti isaga sabab oo u noqday in dagaal weyn oo muslimiinta dhexdooda ka taagnaa oo ka oognaa isaga sababtiisa uu ku baaqday kuna istaagay sayidnimadiisii marka markaasay soo baxday oo la arkay nebigu uu tilmaamayay sal l slam marka mimbarka korkiisa dadka in lagala hadli karo oo lala khitaabi karo lala warami karo qaala baabu lqiraa'ati fi lkhudbati khudbada dhexdeeda in lagu aqriyo qur-aan qur-aankaasina marka midda hore iyo midda dambaba in laba aa yacni qur-aan lagu aqriyaa way fiican tahay wbihi qaala akhbaranaa mxamed bn اlmuhanaa huwa abu muusa aلzamin qaala xadaanaa haaruun bnu ismaaciil qaala xadaanaa caliyu wahuwa bnu اlmubaarak can yaxya can mxamed bn cabdiraxmaan can ibnati xaariata bni nucmaan qaalat waxay tiri xafidtu waxaan xifdiyey qaaf wاlqur'ani اlmajiid suuraddaas min fii rasuuli llahi sal l slam nebiga afkiisaan ka xifdiyey oon ka qabtay wa huwa cala almimbari isagoo mimbarka saaran yowma aljumucati maalinta jumcada marka likahrati maa kaana yaqra'uhaa sida yacni aqrinta uu aqrinayay badnaanteeda darteed ayay uga maqashay marka ayay uga xifdisay ugana baratay suuratu qaaf marka suuraddan markuu mimbarka saaran yahi u aada u aqrin jiray marka aqrintaa badan darteed ayayba u xifdisayba oo nebiga afkiisay ka qabatay isagoo mimbarka korkiisa ku aqrinayo marka khudbadii in lagu aqriyo qur-aan suuratu qaafna wuxuu ugu aqrinayay waxay ahayd qiyaamadii yarayd oo alqiyaamatu suqraa iyo alqiyaamatu lkubraa iyo labadaba waa looga hadlay qiyaamatu suqraana waa qofka markuu dhimanayo iyo sakaraatulmowdka alqiyaamatu lkubraana waa qofka marka uu bacigii iyo laysa soo bixiyo oo rabbi lahor la hortaagan yahay ayb intaba suuraddu marka way ka hadashay qaala baabu lishaarati fi lkhudbati ishaaradii caddaynteedii buu u baab yahay xukunkeeda fi lkhudbati khudbada dhexdeeda in lagu ishaaro farta wabihi qaala akbaranaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa wakiicun qaala xadaanaa sufyaanu can xusaynin ana bishra bna marwaana bishru bnu marwaan rafaca yadayhi labadiisii gacmood buu kor u qaaday yowma aljumucati maalin jumca ah cala almimbari mimbarka korkiisa isagoo mimbarkii saaran ayuu labadii gacmood sidaas yidhi kor u qaaday fa sabbahu cumaaratu bnu ruwaybata cumaaratu bnu ruwayba ayaa aada markaa yacnii uu caayey cumaaratu bnu ruwaybata thaqafiy ayaa hororay oo canaantay macnaha caayda hadda canaan ayaa laga wadaa ayb weliba abu daa-uud riwaayadiisa wuxuu yidhi oo ku jirtay maa haadayni lyudayatayni labadan gacmood oo yaryar maxay yihiin buu yidhi nam oo aada kor u qaadaysaa ayb wa qaala wuxuu yidhi maa zaada rasuulu llahi sal l slam nabiga kama ziyaadinin calaa haada kan wa ashaara biisbacihi asabaabata fartiisa sabaabada murugsatada ayuu kor ayuu ishaaray yacnii nebigu markuu duceynayo oo khudbadii uu mimbarka saaran yahay tan ma uunan ka siyaadinin halkaas far unbuu taagaya bes oo labadii gacmood marka marka khudbada jumcada la aqrinaayo mimbarka korkiisa imaamku inuu gacmaha taago in la reebay oo arrintaa yacnii nebigu uunan dhaqan aynan u ahayn saxaabadana ay reebi jireen ayaa laga qaadanayaa ayib ducadaas laakiin waa marka ay tahay haddaynan istisqaa aynan ahayn haddii marka isagoo mimbarka saaran maalin jumca ah istisqaa roobdoon ay tahay ducadu labada gacmood buu kor u qaadaa markaas oo ninkii reer baadiya markuu soo galay halaka almaalu wajaaca alciyaalu wainqadacat isubulu fadcu llaaha yuqiisunaa markuu yidhi nebiga labadii gacmood buu kor u qaaday allahuma aqihnaa allahuma aqihnaa ilaa labadiisa kilkilood caddaantooda laga arkay marka labada gacmood cinda alistisqaa marka mimbarka la fuushan yahay waa la ogolyahay oo jumcada haddii aynan ahayn istisqaana oo duco caadi ay tahayna marka mimbarka la saaran yahay farta bis unbaa kor loo taaga marka macnaheedu maaha duca oo dhan gacmaha kor looma qaadi kara maaha waa mimbarka hadda waxaa laga hadlaa khudbada jimcada imaamka isagoo khadiibku isagoo khudbada jimcada mimbarka saaran ayuunan qaadaynin labada gacmood haddii istisqaa uusan ahayn ducadiisa ma qaadayo laakiin khaarija alkhudba iyo qofku caadigiisa marka iyo aadaabtayba ka mid tahay in labada gacmood kor loo qaado ayb qaala ba marka waxaa kaloo laga qaadanaya nebigu inuu khudbada ku ducey jiray inuu duceyn jiray waayo ishaaradan hadda uu sheegaa waa duco waxuu ka warramaya labada gacmood buu kor u qaadayay markuu leeyahayna ninkaa duca ayuu kor ugu qaadanaya marka in khudbada lagu ducaynayo muslimiinta loogu ducaynayana waa laga qaadanaya ayb qaala baabu nusuuli limaami imaamka soo degidiisa can ilmimbari uu kasoo dego qabla faraaqihi min alkhudbati khudbada ka faaruq noqoshadiisa ka hor yowma aljumucati maalinta jumcada imaamkii inuu mimbarka kasoo dego isagoon weli khudbada dhammaynin kasoo degi karaa oo arin iyo shay caarid oo gadaal ka yimid dartiis wbihi qaala akhbaranaa mxamed bn cabdilcaziiz qaala xadaana alfadl bnu muusa wahuwa sinaaniyu qaala can xuseyn bni waaqidin can cabdillaahi bni buraydata can abiihi qaala kana اnabiyu sala اllahu alayhi waslama nabigu wuxuu ahaa yakhdubu inuu qudbeynayay fajaءa alxasanu wاlxuseynu xasan iyo xusein ayaa yimaadeen radia allahu canhumaa calayhimaa qamiisaani iyagoo laba qamiis wataan axmaraani gudguduudan yachuraani ay dhacdhacayaan ay hantaaturoonayaan kufkufayaan ayb fiihimaa dhexdooda fanazla اnabiyu sala اllahu alayh yani labadii qamiis bay ku kufkufayaan fajaءa alxasanu fanazla الnabiyu sal l slam nabiga waa soo degay waqaطaca kalaamahu khudbadiisii waa jaray hadalkiiba uu gooyey waa soo degay faxamalahumaa waa soo xambaaray uma caada ila lmimbari mimbarkii ayuu usoo laabtay uma qaala wuxuu yidhi sadaqa allahu ilaahay run buu sheegay inamaa amwaalukum wawlaadukum fitna maalyaalkiina iyo ilmihiina waa imtixaan ra-aytu haadayni labadan ayaan arkay yachuraani iyagoo kufkufayo fii qamiisihimaa ku kufkufayo falam asbir waa ishayn waayey ma aanan adkaysanin xataa qatactu ilaa aan gooyey kalaamiyo hadalkayga faxamaltuhumaa aan soo xambaartay ayb yacni waa ka adkaysan waayey waayo waa u degtay meeshaana marka alimaamu nasaa-i muxuu ka qaatay khudbada inuu khadiibku soo degi karo soon dhammaynin arrin uu usoo degi karo haddana uu laabo karo oo meeshiisii uu ku noqon karo oo arrintaa ayna waxba dhibaynin qaala baabu maa yustaxabu waxaa la sunneeyo caddaynteedii buu u baab yahay min taqsiiri lkhudbati khudbada soo gaabinteeda ah in lasoo gaabiyo wabihi qaala akhbaranaa mxamed bn cabdilcaziiz bni ghaswan wa huwa mxamed bn cabdilcaziiz bni abi rizma qaala akhbarana alfadl bnu muusa can xuseyn bni waaqidin qaala xadaanii yaxya bnu cuqayl wahuwa albasriyu qaala samictu cabdاllahi bn abi awfa yaqulu kana rasuulu اlahi sal l slm yukhiru اdikra nabigu wuxuu ahaa inuu dikriga badinayay wayuqilu laqwa hadalka meelka dhacyadana ama laqwiga waa yareynayay ayb wayudiilu salaata salaadana waa dheereynayey wayaqsuru waana gaabinayay alkhudbata walaa ya'nafu makasan taagaynin an yamshiya maca alarmalati garoobka inuu la socdo oo haweeney marka dan iyo xaajo kalehoo markaa uu wax u qabanayo miskiin ah makasan taagayninee waxba uu qaban jiray walmiskiini miskiinka inuu la socdo fayaqdiya lahu lxaajata oo xaajadii u gudo marka danahooda oo u qabto marka kaana rasuulu lahi sal l slam yukhiru dikra wayuqilu laqwa de nebigu maa laqwi awalba ku hadlaayay waxay un ka dhigan tahay yacnii laqwiga hadda un in la dheereeyo hadalka hadalkii fiicnaa laftiisa khudbada haddii aada loo dheereeyo dadkii waa ka kala dhumaa waxaan la fahmaynin bou marka dambe noqonaa waa laga noogayaa waa la dhibsanayaa waxyaalkaas waa macnaa ee nebigu laqwi maba ku hadlaaya sal alla l slam qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan kam yakhdubu imisow qudbaynayaa meeqa qudbo wabihi qaala akhbaranaa cali bnu xujrin qaala xadaanaa shariiku can simaakin can jaabir bni samurata qaala jaalastu nabiya sal l slam nabigaan la fariistay famaa ra-aytuhu ma aanan arkin yakhdubu isagoo qudbaynayo ilaa qaa'iman inuu taagan yahay maahan wayajlisu waa fariisanayey uma yaquumu waa istaagayey fayakhdubu waa qudbeynayey wayajlisu waa fariisanayey uma yaquumu waa istaagayey fayakhdubu lkhudbata alaakhirata khudbada dambe ayuu markaa qudbeynayey oo aqrinayey midda kale ee ugu danbeyso marka qudbadu meeqa waay waa labo waa labo qudbo midou aqriyey waa fariistay midii kaleo haddana aqriyey qaala baabu lfasli bayna alkhudbatayni biljuluusi labada qudbo in lagu kala sooco fadhi waxay ku yimid wbihi qaala akbaranaa ismaaciil bnu mascuudi qaala xadaanaa bishr bnu lmufadl qaala xadaanaa cubayd llahi can naaficin can cabdillaahi ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslm ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslm kaana yakhdubu wuxuu ahaa inuu khudbeynayey alkhudbatayni labada khudbo huwa qaa'imun isagoo taagan wa kaana yafsilu baynahumaa bijuluusin fadhi ayuuna ku kala soocayay ayb qaala baabu sukuuti aamusitaanka fi lqacdati bayna alkhudbatayni labada fadhi dhexdooda la fariisto fadhiga labada qudbo dhexdooda la fariisto in la aamuso oo marka sukuud ayuu yidhi fadhigaasi waxba la akrin maayo ayb wabihi qaala akbaranaa muxamed bnu cabdillaahi bni baziic qaala xadaanaa yaziidu yacni bna zurayc qaala akbaranaa israa'iilu qaala xadaanaa simaakun can jaabir bni samurata qaala ra-aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslm nabigan arkay yakhdubu isagoo qudbeynaya yowma اljumucati maalinta jumcada qaa'iman isagoo taagan uma yaqcudu waa fariisanayay qacdatan fadhi halmar fadhi laa yatakalamu ousan hadlaynin waa kan marka maxalushaahidka uma yaquumu waa istaagayay fayakhdubu khudbatan ukhraa buu qudbeynaya mid kale faman xadaakum qofkii idiin sheego ana rasuula اllahi sal l slam rasuulka kaana yakhdubu qaacidan fadhi buu ku qudbeyn jiray faqad kadaba beenuu idiin sheegay oo nebigu istaaguu ku qudbeyn jiray markuu fadhiyana maba hadli jirin ayb qaala abu cabdiraxmaan cabduraxmaan ibnu abi leyla lam yasmac min cumara cabdiraxmaan ibnu abi leyla cumar waxba kama maqlin inqidaac baa meeshaas ku jiru ka wadaa marka qaala baabu اlqira'ati fi salaati اljumucati bisuurati اljumucati wاlmunaafiqiin qiraa'adii xukunkeeda cadayntiisiibuu u baab yahay salaada jumcada dhexdeeda lagu aqriyo suurat اljumuca iyo suurat اlmunaafiquun wabihi qaala akbaranaa mxamed bn cabdilacla الصancaaniyu qaala xadaanaa khalid bn اlxaariث qaala xadaanaa shucbatu qaala baabu اlqira'ati fi اlkhudbati الthaaniyati wاldikri fiiha khudbada labaad dhexdeeda qiraa'ada la akrinayo xukunka kusoo arooray cadayntiisiiba u baab yahay yani khudbada labaadna in qiraa'o qur-aan lagu akrinayo macnaha waxuu diidayaa inaad u malayso qur-aanka tan koowaad keliya in lagu akrinayo midda labaadna in lagu akrinayo hadda baabeysana tii hore marka waxay ahayd qaaf tan koowaad wabihi qaala akbaranaa camru bnu caliyin can cabdiraxmaan qaala xadaanaa sufyaanu can simaakin can jaabir bni samurata qaala kaana nabiyu sal l slam nebigu wuxuu ahaa yakhdubu qaa'iman inuu qudbeynayay isaga oo taagan uma yajlisu waa fariisanayay uma yaquumu waa istaagayay wayaqra'u aayaatin ayuu akrinayay wayadkuru اllaha caza wajala wakanat khudbatuhu khudbadiisu waxay ahayd qasdan dhexdhexaad wasalaatuhuna qasdan salaadiisana dhexdhexaad qaala baabu اlkalaami wاlqiyaami bacda اnuzuuli can اlmimbari mimbarka marka laga dega kadib hadalka iyo istaagga la istaagayo khudbadii waa dhammaatay mimbarkii waa laga degay hore in laga gala miya sida qaalibka saas waay haddii wax ay yimaadaan shay caarida iyo hadduu wax imaado oo markaa qofka yacni hadal yar ou galo dhib ma laha nacam hadalkaa yarkaa tarjamadan marka saas u tarjama wabihi qaala akhbaranii moxamed bnu cali bni maymuun wahuwa araqiyu abulcabaas alqaaan alcataar hiqat rawaa lahu النasaaئiyu faqط qala xadaثna اlfiryaabiyu wahuwa moxamed bnu yuusuf qala xadaثna jariir bnu xaazimi can haabitin اlbunaniy can anasi qaala kana rasuulu اllahi sal ly slam yanzilu can اlmimbari mimbarkuu kasoo degayey fayacridu lahu الrajulu ninka ayaa u banbaxayay oo dan ka leh fayukalimuhu waa la hadlaayey fayaquumu macahu nabiyu sal l slam nabigaa la istaagaayey xataa yaqdiya xaajatahu ilaa uu dantiisa ka dhammaysto uma yataqadamu waa hormaraayo ilaa musalaahu meeshuu ku tukanayo fayusalii waa tukanayo marka haddii uu qudbadii dhammeeyo mimbarka uu ka baxo qudbada yani qudbada uu ka dhammaado mimbarka uu ka dego ee lacalla uu qof dan iyo wax ka leeyaho la sheekaysto xoogaagaas yarkaa dhib ma laha qaala baabu cadadi salaati اljumucati salaada jumcada tiradeeda cadadkeeda yani meeqa ragca la tukanayo wbihi qaala akhbaranaa cali bnu xujrin qaala xadaanaa shariiku can zubaydin can cabdiraxmaan bni abi leyla qaala qaala cumaru radia allahu canhu salaatu ljumcati rakcataani waa laba ragco wasalaatu lfitri rakcataani wasalaatu ladxaa rakcataani wasalaatu safari rakcataani tamaamun way dhammaystiran yihiin gayru qasrin kuwa la gaabiyey ma aha oo gaaban marka tamaamun hayru qasrin muxuu ka wadaa yani waxuu ka wadaa tama sidoodaas ayay sax ku yihiin waa nacam ee hadda salaada safarka marka laba ragca la tukanaa waa lasoo gaabiyey soo maha qasriga ma la diidi karo waa salaad oo la gaabiyey waay haddana tamaamun hayru qasrin macnuhu waxay tahay sideedaas waa ku ansaxday waay nacam sideeda ogol ayaa ayay ku tahay xag alle marka macnaheedu waxa ma ahan macnuhu lama gaabinin sideedaba ma aha jumcadu dabcan lama gaabinin ciidulfidrigana sidoo kale salaatu safarku laakiin waa qasri waa la gaabiyey oo wuxuu dhihi doonaa baabu kitaabu taqsiiri salaa ama baabu taqsiiri salaa ayb tamaamkaas marka daahiriyada waxay u qaataan meeshan salaada safarka inay laba kuba dhammaystiran tahay oo waxay leeyihiin qofkii afar tukadaa waaba k waxba lagama maba ansaxaysay leeyihiin salaadiisa sidaasna ma aha qaala abu cabdiraxmaan cabdiraxmaan ibnu abi leyla lam yasmac min cumara meeshaan waa marka meesha cabdiraxmaanta meeshaanay munaasab u tahay daay warqadaa warqad kale igaga doontay ayb qaala baabu lqiraa'ati fi salaati اljumucati bisuurati اljumucati wاlmunaafiqiin in lagu aqriyo salaada labada suurad wbihi qala akhbarana mxamed bn cabdilacla aلصancaniyu qala xadaana khalid bn اlxariث qala xadaana shucbatu qala akhbaranii mukhawal qaala samictu musliman اlbaطin can saciid bni jubayri can ibni cabaasi ana rasuula اlahi sal slm kana yaqra'u ywma اljumucati wuxuu ku aqrin jiray fi salaati subxi alflaamim tanziil whal ataa clى اlinsaan wfي صlaaةi اljumucatina wuxuu ku aqrin jiray bisuuraةi اljumucati wاlmunaafiqiin waa iska daahir tarjamada qaala baabu اlqira'ati fi salaati اljumucati bsabx isma rabika اlأclى whal ataaka xadiiثu اlgaashiya in lagu aqriyo bihi qala akhbarana mxamed bn cabdilaclى qala xadaana khalidu can shucbata qala akhbaranii macbad bnu khalidi can zaydi huwa bnu cuqbata can samura qala kana rasuulu اlahi sal l slm yaqra'u fi ljumcati bisabx isma rabika alaclى whal ataaka xadiidu اlgaashiya qaala baabu dikri اlاkhtilaafi ikhtilaafkii cala nucmaan bni bashiir nucmaan ibnu bashiir laysku khilaafay sida looga warinayo fi lqiraa'ati qiraa'ada fii salaati yowmi اljumcati maalinta jumcada salaadeeda yacnii nucmaan ibnu bashiir ayaa laba si looga kala wariyey khilaafkaa marka ay ardaydiisu uga uga kala wariyeen ayuu sheega khilaafkuna khilaaf wax dhibaya ma aha ee marna sidaana la akrinaa marna sidaana la akrinaa waay wax uma dhibaayo khilaafka wbihi qala akbaranaa qutaybaة can maliki can damrata bni saciidi can cubayd اllahi bni cabdillaahi ana ضaxaaka bna qaysi sa'la nucmaana bna bashiir ayuu su-aalay maada kana rasuulu lahi sal l slam yaqra'u ywma اljumcati muxuu nabigu akrin jiray maalinta jumcada calaa ihri suurati ljumca suuratu ljumca marku ragcada hore ku aqriyo gadaasheeda yacni ragcada dambe muxuu ku aqrin jiray qaala wuxuu yihi kaana yaqra'u hal ataaka xadiidu lgaashiya hadda marka maxaa noo soo baxay saddex suuro oo sunno ay tahay inuu ku aqriyo ragcada koowaad suuratu ljumca midda labaadna suuratu lmunaafiquun xadiidka ibni cabaas nucmaan bnu bashiir isaga suuratu ljumuca in lagu aqriyo iyo in lagu aqriyo tan labaadna hal ataaka xadiidu lgaashiya waa sifo labaad samura xadiidkiisana waxaan kusoo marnay tan koowaad sabixisma rabbika alaclaa midda labaadna hal ataaka xadiidu lgaashiya saddex yacni marka sunno ayb wbihi qaala akbaranaa mxamed bn cabdilaclى qaala xadaanaa khaalid can shucbata ana ibraahima bna muxamed bn اlmuntashir ahbarahu qaala samictu abi yuxadiثu can xabiib bni salim can الnacmaan bni bashiiri qaala kana rasuulu lahi sal slama yaqra'u fi ljumcati bisabix isma rabika alaclى whal ataaka xadiidu اlgaashiya warubama اjtamaca alciidu wاljumucatu ciidda iyo jumcada inay kulmaan ayaa dhacaysay fayaqra'u bihimaa inuu ku aqriya marka labadooda fiihimaa fi ljumcati iyo walciidiba jamiican dhammaan oo ciidiina uu ku aqriyay sabixisma rabbika alaclaa iyo hal ataaka xadiidu lgaashiya jumcadiina inuu ku aqriyay sabixisma rabbika alaclaa iyo hal ataaka xadiidu lgaashiya marka inuu jumcada tuka jiray ayb xadiidkan marka imaamu muslimna waa wariyey qaala baabu man adraka rakcata min salaati اljumuca qofkii salaada jumcada ragcad kasoo haleelo wabihi qaala akbaranaa qutaybat wmxamed bn mansuur wاllafdu lahu can sufyaana can الzuhriyi can abi salamta can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiy sal l slama qaal man adraka min salaati اljumucati salaada jumcada qofkii kasoo gaaro rakcatan ragcad ka haleelo faqad adraka waa soo gaaray salaada jumca ragcadna marka maxaa lagu haleeli karaa jumhuuru ahli lcilmi waxay leeyihiin rukuucda ragcada labaad rukuucdeeda hadduu kusoo haleelo hal ragca unbuu gadaal kala imaana qofkaasna jumcadii waa soo haleelay waana soo gaaray maxaa laga fahmaa marka mafhuumka man adraka min salaati اljumucati rakcatan qofkaan ragco kasoo gaarin inuunan jumco soo haleelin oo maxay noqonaya markaa duhur unbuu dukanaa marka haddii ataxiyaadka oo kale iyo sujuudi iyo kusoo gaaray ragcada labaad aa dhammaatay ayb riwaayadan hadda waxaa noo qoran man adraka min salaati اljumucati laakiin xadiidu zuhri wuxuu u badan yahay muطlaq waay man adraka min asalaati jumco keligeed ma aha ayb walidalika ibnu khuseyma wuxuu yidhi hada khabaru ruwiya cala almacnaa xadiidkan macnaa lagu wariyey lam yuaddi lam yu-adda calaa lafdi اlkhabari sidii uu ahaa lafdiga khabarka laguma gudanin walafdu اlkhabari man adraka min asalaati rakcatan faljumcatuna min asalaati bay ka mid tahay ayda kama qaalahu zuhriyu sida uu zuhri yidhi faإida ruwiya alkhabru cala almacnaa laa cala lafdi jaaza an yuqaala man adraka min aljumcati rakca haddii marka macno la cabirayo dhib ma laha waa la dhihi karaa man adraka min aljumcati waayo jumcada salaadahay ka mid tahay laakiin lafdiga salaadoo dhan buu sheegaya afar qof ayaa zuhri ka warisay buu yihi ibnu xibbaan fi lmajruuxiin can abi salamata can abi hurayrata kulluhum ducafaa afar qof ayaa waxay ka wariyeen sidaas kulligoodna dacfi baa ku jira man adraka min asalaati cafwan man adraka min asalaati iyadoo ah oo sidaas yani lafdigu uu yahay zuhri waxaa ka wariyeen afar qof afartoodana waa ducafa muxuu rabaa inuu yidhaahdo mataqaanaa xadiidkan zuhri waxaaba looga wariyeyba sidaan ayuu sax ugu yahay man adraka min salaati اljumucati zuhri riwaayadiisu saas waay afar oo ducafa ah baa waxay ka wariyeen zuhri min asalaati waa toosiyeen ayaga saasna ma ahan sax ayb oo xadiidkan min xadiidi zuhri min aljumcati waay qofkii uga wariyey min asalaatina dacfi baa ku jira ibnu xibaan fii kitaabi lmajruuxiin sidaa buu leeyahay ayb qaala baabu cadadi salaati bacda aljumucati fi lmasjid salaadii cadadkeeda la tukanaya jumcada ka bacdi fi lmasjidina lagu tukanayo ya ya wqaala ibnu xibaan fi lmajruuxiin wahada khaطأ inama alkhabru man adraka min asalaati rakca wadakara اljumca wadikru اljumcati qalahu arbacatu anfusi can الzuhriyi can abi salamata can abi hurayrata kulhm ducafaa jaak اlla khayr cagsi waayo wuxuu leeyahay xadiidku wuxuu sax ku yahay man adraka min asalaati rakc wadikru ljumcati jumcada oo marka lagu sheego afar qof ayaa zuhri ka sheegtay can abi salamata can abi hurayrata kulluhum ducafaa laakiin hadda man adraka min salaati اljumucati yaa hadda noo yaal sufyaankan marka haddii ou ibnu cuyeyna ou noqdo ibnu cuyeyna hadda min ducafaai asxaabi zuhri ma aha waa min athiqaad uu ka mid yahay isagaana sheegayo haddii sufyaan bnu xusein uu yahayna sufyaan bnu xusein wuxuu ka mid yahay dadka ducafada ah marka in la feeriyo waa muhiim nacam sharaxyada waxaayo ma jiraan sharaxa oo ethoobiya qutayba iyo maxamed ibnu mansuur hadday yaalaan meeshaan sufyaan waa ibnu cuyeyna cid kale ma aha ibnu cuyeynana marka dacfi kuma jira bal waa imaam min athiqaat haddana jumcadii buu werina ayb baabu cadadi salaati bacda aljumucati fi lmasjidi salaada yani jumcada kadib la tukanayo masaajidka dhexdiisa ee sunnada ah tiradeeda waa imisa wabihi qaala akbaranaa isxaaq bnu ibrahim qaala akbaranaa jariiru can suhayli can abihi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam idaa sallaa axadukum اljumcata midkiin hadduu jumcada tukado falyusalli bacdaha arbacan gadaasheeda afar ha tukado mar hadduu masaajidka ku tukanayo afar ragca ha tukado sunnadii saas wabihi qaala baabu salaati اlimaami bacda aljumucati imaamka salaadiisa jumcada kadib imaamka isaga meequu tukanayaa bacda aljumca markuu jumcada tukado ka bacdi imisuu tukanayaa markaas ayb wbihi qaala ahbaranaa qutaybaة can maliki can naafici can ibni cumar ana rasuula اlahi sal l slama kaana laa yusalii bacda اljumucati ma tukan jirin xataa yansarifa ilaa u gadoomo fayusaliya rakcatayni laba u tukanayo wbihi qaala ahbaranaa isxaaq bnu ibrahim qaala ahbarana cabdالrazaaq qaala xadaanaa macmaru can zuhriyi can saalimi can abihi qaala kana rasuulu lahi sal slam yusalii bacda اljumucati rakcatayni ayuu fii beytihi ku tukanayo qaaraa marka culimada waxay yidhaahdeen hadduu masjid ku tukanayana afar bacda aljumca afar ha tukado hadduu gurigiisa ku tukanayana labo ha tukado sidaanaana asal u ah tafriqadoodaas qaala baabu iطaalati rakcatayni bacda aljumucati labada ragco dheerayntooda jumcada ka bacdi la tukanayo wabihi qaala akhbaranaa cabdة bnu cabdillaahi can yaziida wahuwa bnu haaruun qaala akhbaranaa shucbaةu can ayuuba can naaficin can ibni cumar anahu kana yusallii bacda aljumcati ayuu tukanaya ragcatayni laba ragco yudiilu fiihimaa uu dheeraynayo wayaquulu kana rasuulu llahi sal l slam yafcaluhu dheerayntuu ka rabaa markaas qaala baabu dikri saacati saacaddii sheegideedii buu u baab yahay alatii saacadda oo yustajaabu fiiha adducaa ducada la aqbalaya yowma aljumucati maalinta jumcada wbihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa bakrun yacni bna mudar can ibni lhaad yaziid bni cabdillahi bni lhaad can moxamed bni ibraahim can abi salamata bni cabdiraxmaan can abi hureyrata qaala ataytu tuura tuur ayaan imid jabalu tuur fawajadtu hama meeshaa waxaan ku arkay kacban famakahtu ana wahuwa yowman maalin ayaan nagaanay ani asaga waa kacbulaxbaar waa iska taabici oo mar dambe wuxuu islaamay waqtigii cumar uxadiثuhu can rasuuli اllahi sal ly slam anigana nebigan uga xadiiثayey wayuxadiثunii can الtowraa isagana towreedu iiga sheekeynaya de dabcan abu hureyra wuxuu towreed looga sheekeeyo iskama qaadanaynine oo ninkaa uu ka sheegee macnaha waa dhegaysanayay wixii xikam iyo sharcigana uu ka marqaati kacay oo ama raqaa'iq noqon karo ama qisas iyo min acaajiibi bani israa'iil ayuu ka maqmaqlaya ayb faqultu lahu waxaan ku ihi qaala rasuulu llahi sal l slama khayru yowmin طalacat fiihi shamsu yowmu ljumucati waay fiihi khuliqa aadamu calayhi salaam wafiihi uhbita waa la soo dejiyey wafiihi tiiba calayhi waa laga towbad aqbalay wafiihi qubid waa la oofsaday wafiihi taquumu saaca saacadda iyada dhexdiisay dhacaysaa maa cala alardi min daabatin ma jirto ilaa wahiya tusbixu yowma aljumucati maalinta jumcada way soo waaberiisanaysaa musiikhatan iyadoo dhegaysanayso dheg raaricinayso xataa tatluca shamsu ilaa ay qoraxda soo baxdo shafaqan min asaaca cabsi ay saacadda ka baqayso ila bna aadama ma ahane wafiihi saacatun ibnu aadamka saw sidaas uma cabsidaas kuma jirto waa iska ordayaan wa fiihi saacatun ayaa ku sugan maalinkaa dhexdiisa laa yusaadifuhaa mu'minun mu'min ma haleelo wahuwa fi salaati isagoo salaad ku jiro yas'alu allaha fiiha shay-an ilaahay wax su-aalanayo ilaa acdaahu iyaahu waa siiya alle faqaala kacbun kacab wuxuu yidhi dalika yowmun waa maalin fii kulli sanatin kacab wuxuu yidhi arrintaas hal jumco oo sanadka ka miday ku jirtaa ee jumco kasta ma aha wa qultu waxaan idhi bal hiya fii kulli jumcatin bal iskaba dhaafe jumco kastay ku jirtaa faqara'a kacbun itowraata kacab towreed buu akhriyey uma qaala wuxuu towreedka gacantiisa ku jira u akrinayaa dabcan uma qaala wuxuu yihi sadaqa rasuulu llahi sal l slam rasuulka runuu sheegay huwa fii kulli jumcatin waa jumco kasto marka waxay kutusaysaa towreedkii uu hayay isaga ayuuba ka gefay markuu dib ugu laabtayna wuxuu ku arkay sida nebiga sheegaya inay ugu taalo sal l slam meeshaas marka waxaa laga garanaa towreedka yahuudda gacmahooda ku jiray inkastoo uu muxaraf ahaay haddana kulligiis muxaraf ma wada ahayn sidii waxyaabo unbaa waxyaabo sax ah oo baaqi ku ahna waa jiraan ibnu xajarna waa sheegaa ibnu taymiyana laftiisa wou sheegay waxaana ku tusaayaba rajmigii ayaga ay bedeleen yahuudda ay bedeleen xugunkiisa waa kii nabiga yidhi keena towreed qul fa'tuu bitowraati fatluuhaa in kuntum saadiqiin markii la akhriyeyna rajmiga waa lagu arkay soo maha xataa wixii iyaga ay ka tageen waa ugu qornaay qaarkood marka kulligiis ma aynan bedeline meelay ka bedbedeleen mana lagu kalsoonaa kara dabcan maadaama sidaa ay tahay ayb falaqiitu abu hureyra marka wuxuu leeyahay waxaan la kulmay basrata bna abi basrata algifaariy faqaala wuxuu yidhi min ayna ji'ta xaggeed ka timid qultu waxaan idhi min atuur jabalu tuur qaala wuxuu yidhi low laqiituka haddii aan kula kulmi lahaa min qabli an ta'tiyahu intaadan tegin ka hor lam ta'tihi ma aadan tagteen qultu lahu waxaan ku iri buu yidhi abu hurayra lima oo maxay qaala wuxuu yidhi inii samictu rasuula allahi sal l slama yaquulu nebigoo dhahayaan maqlay laa tucmalu lmatiyu gaadiid lama samaysto ilaa ilaa halaathati masaajida saddex masjid maahane saddex masjid unbaa gaadiid loo adkeeyaa oo loo rartaa oo loo biyo dhaansadaa yacnii laa tucmalu lmatiyu macnaheedu waxay ka dhigan tahay yacnii inaad safar gasho ilaa gaadiidka qofku marku diyaarsado safar a ku jira soo maaha ayb ilaa saddex masjid maahane almasjid alxaraam wamasjidii wamasjid iyo masjidkaygan iyo masjid wamasjidi beyt lmaqdis macnaheedu marka waxay tahay jabalu tuurna saddexdaas meel ka mid ma aha marka inaad jabalu tuur makaankaa dartiis qiimi uu leeyahay darteed inaad ugu safarto ma aynan ahayn ayuu leeyahay haddaan ku ogaa laha waaba kaa celi lahay abu hurayra marka xadiidkan loo sheega waa iska aamusay marka asna waa u qiray soo maha marka waa inuu u qiray haddii marka jabalu tuur la reebay in safar loo galo barako iyo khayr meeshaas ay leedahay darteed loogu safro haddii la reebay waxaa dareemay marka saxaabadu abubasra oo kale cumuumuu ka fahamsanaya xadiidkan laa tucmalu lmatiyu cumuum ayuu ka fahamsanaya walidaalika marka masaladan waxay kusoo qaataan qubuuraha ziyaartooda safar ma loo geli karaa yacnii ma ka hadlayna qabri ma la ziyaaro karaa waa la ziyaaran karaa safar ma loo geli karaa waa masalo mutlaqu ziyaarana waa shay safarkuna waa shay kale waayo qabri waad booqan kartaa adoon u safrin midka magaaladaadana waad booqan kartaa adoo dana kale u safrayna waa ku leexo kartaa qabri jidka ku yaal ama qubuur jidka ku yaallo laakiin inaad iyaga dartood safar u gasho ma bannaan tahay mayay leeyihiin culimada qaar xadiidkanayna daliishanayaan waayo wuxuu leeyahay saddexdaas masjid unbaa meel mucayan ah oo barako darteed loo aadayo saddexdaa unbaa ka jirto laakiin qofku maahan xadiidkan inuu diidaayo safar oo dhanba in loo diidaayo ma aha adiga ganacsi waa u bixi kartaa dalabulcilmi waa u bixi kartaa waalidkaa booqashadiisa waa u bixi kartaa ujeedkaagu makaanka ma aha laakiin markaad waalidkaa aada booqanayso ujeedadaadu maxay tahay makaanku ma ahane waa iyaga un meelka meesha ay joogeen maahane hadday meel kale tagaan waa aadaysaa soo maaha haddaad cilmi rabtana ujeedkaagu waa cilmiga haddii laguu sheegay sheikh kitaab ku aqrinayo jowhar adii kitaabka waa ujeedkaagu haddaad maqasho shiiqii waa ka tegey markuu tegay la yidhaha marka unbaad aadaya soo maha meel adiga gaar kuugu calaamaysanoo barako ku gaar kuu leh ma jirto marka middaas iyo middaan in laysku keeno waa qalad waay soo ma fahmin ayb fa laqiitu cabdallaahi ibna salaam ayaan la kulmay faqultu waxaan idhi low ra-aytanii ayb marka laa tucmalu lmatiyuda lafteeda ilaa ilaa waa istinaa mufaraq ah waay waxbaana meeshaas ka maqan mustanaa minhugaa maqan xadafku muxuu keenaa litacmiim wax waa loo xadfaa soo maaha litacmiim ayaa wax loo xadfaa oo marka xataa siiqulcumuumka waxay ku darayaan shayga haddii la xadfo xadafkaasina waxaa shaygaa la qadarayana uu ka dhalanayo cumuum iyo in la khasiso cumuumka asal noqonayo oo waxaa laleeyahay yuxdafu litacmiimi tacmiim dartiisaa loo gooyey falaqiitu cabdاllahi bna salaam ayaan la kulmay faqultu waxaan idhi low ra-aytanii haddaad i arki lahayd kharajtu ila tuuri inaan u baxay falaqiitu kacban ayaan la kulmay ana aniga iyo wahuwa yowman maalin famakahtu ana wahuwa yowman maalin baan nagaana aniga isaga uxadiثuhu can rasuuli اlahi sal l slam wayuxadiثunii can الtawraati cabdullahi bn salaamna waa caalim aadna u yaqaani towreed faqultu lahu waxaan ku ihi qaala rasuulu اlahi sal l slam khayru ywmin طalacat fiihi shamsu ywm اljumuca fiihi khuliqa aadam wafiihi uhbita wafiihi tiiba calayhi wafiihi qubida wafiihi taquumu الsaaca ma clى اlardi min daabaة ila wahiya tusbixu yowma aljumucati musiikhatan xataa tadluca shamsu shafaqan min asaacati ila bna aadam wafiihi saacatu laa yusaadifuhaa cabdu mu'minun wahuwa fi الsalaati yas'lu اllaha tacaala shaya ilaa acطaahu iyaahu qaala kacbu dalika ywm fi kuli sanati waa qisadii ugu soo celiyey faqaala cabdاllahi bnu salaam kadaba kacbun waa gefay kacb qultu waxaan idhi uma qara'a kacbun wuxuu aqriyey waa aqriyey kadib towreed faqaala sadaqa rasuulu llahi sal l slam huwa fii kuli jumcatin faqaala cabdullaahi sadaqa kacbun hadda runuu sheegay buu yidhi inii la aclamu tilka saacata saacadda anigu waa ogahay yuri cabdullahi bnu salaam faqultu yaa akhii xadinii bihaa ii sheeg qaala wuxuu yidhi hiya aakhiru saacati min yowmi اljumuca gelinka dambe ee jumcada saacadda u dambeysay jimcada qabla an tagiiba shamsu qoraxda intaynan dhicin faqultu waxaan idhi alaysa qad samicta rasuula اllahi sal l slam yaquulu miyaadan maqlin nebiga oo dhahayo laa yusaadifuhaa mu'minu wahuwa fi salaa addoon saacaddaas ma haleelo isagoo salaad ku jiro walaysa tilka saacata salaatun salaad saacaddaa ma ahaanin walaysat salaatun tilka saaca ay fii tilka saaca saacaddaasi salaadii ma jirto ee nebigina macnaha wuxuu leeyahay addoon asagoo tukanaya haleelaa ma jiro adigana waxaad sheegaysaa bacda alcasr oo aan sunnaba la tukanin say isku qabanaya waay marka qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu salaam alaysa qad samicta rasuula اllahi sal l slam yaquulu miyaadan maqlin nebigoo dhahayo man sallaa qofkii tukado wajalasa fariisto yantadiru salaata isagoo salaad sugaayo lam yazal fii salaatin kama zuulaayo inuu salaad ku jiro xataa taأtiyahu salaatu alatii tulaaqiihaa ilaa ay ka timaada salaada la kulmaysa midaa oo ku xigta macnaha qultu balaa baan idhi haa qaala fahuwa kadalika waa kaasaaye yani waxuu leeyahy ninkan markuu casir tukado ee uu qur-aan iska akhrisanayo wardinayo ilaa maqrib uu ka dukado salaaduu ku jiraa soomaa nebiga ilaa wuxuu yidhi addoon yacni qofkii salaad tukado oo fariisto isagoo salaad kale sugaayo fa huwa fi lam yazal fii salaatin waaba ku jiraa baaba la leeyahay marka hadduu iska duceysto oo uu qur-aan akhristo nin salaad ku jiraoo kale nebigaaba ka dhigayba sal ll l slam qultu balaa qaala fahuwa kadalika sidaasuu marka masaladiina ugu sheegay wabihi qaala ahbaranii moxamed bnu yaxya bn cabdillaahi qaala xadaana axmed bnu xambal qaala xadaana ibraahim bnu khalidin can rabaxin can macmarin can zuhriyi qaala xadaanii saciidu can abi hurayrata can rasuuli lahi sal l slm qaala ina fi ljumucati saacatan jumcada saacad baa dhexdeeda anlaa yuwaafiquhaa cabdu muslimu ma haleelaya yas'l اllaha fiiha shaya ilaahay wax su-aalanaya ilaa acdaahu iyaahu waa siiya alleh wabihi qaala ahbaranaa cmru bnu zuraarata qaala ahbaranaa ismaaciilu can ayuuba can muxamedi can abi hurayrata qaala qaala abulqaasimi sala اllahu alayhi wasalam ina fi ljumucati saacatan laa yuwaafiquhaa cabdu muslimun qaa'imun taagan yusalii tukanaya yas'al اllaha shay-an ilaa acdaahu iyaahu alla waa siiya qulnaa waxaan dhahnay yuqaliluhaa waa yaraynaa yusahiduhaa aad buu waqtigeeda u yaraynayaa ayb qaala abu cabdiraxmaan laa naclamu axada ma ogin xadaa bihada alxadiidi inuu wariyey hayra rabaaxin yani hadalkan wuxuu ku fiicnaa lahaa in lagu dhigo xadiidkan kii ka horreeyey camru bnu zuraara kii ka horreeyey oo moxamed bnu yaxya bni cabdillaahi ilaa rabaax xadiidkaasuu warinaya yaa qaala abu cabdiraxmaanta xadiidkan uu ku dhigay kii ka horreeyey gadaashiisa inuu ku dhigaa fiicnaa lahayd ilaa kaasuu ka warramaya laa naclamu axada xadaa bihada alxadiidi gayra rabaax can macmarin can الzuhriyi ilaa ayuuba bnu suweyd baa wariyey fainahu xadaa bihi xadiidkii buu wariyey can yuunusa meesha dadkii macmar ay ahayd tii hore yuunus uu ka yiri ayuub bnu suweyd can الzuhriyi can saciidi waabi salama ayb tii horena maxay ahayd macmar saciid bis saciid can abi hurayra ayb wa ayuubu bnu suwaydin matruuk اlxadiid ayuubkaas oo khilaafayo rabaaxna yani riwaayada macmar oo rabaax uu wariyey mid ka duwan keenay waa matruuk اlxadiid marka riwaayadii hore unbaa sax abow rabaa inuu dhaho riwaayadan hadda ayuubna isaga maba qorinba kitaabkan maba noo maba noogu qorinba waa un ishaaro aakhiru kitaabi اljumuca hada aakhiruhu wallahu aclam wsala اllahu wslama calaa nabiyina mxamedi waalihi wasxaabihi